xilli abaar ba-an oo dadkii iyo duunyadiba saamaysay sanad walbana soo noqnoqotay ka jirta dalka ayaa degmada beled xaawo waxaa laga daafuray xafiis cusub oo yeelanayso hay-adda salaam relief foundation oo hay-ad khayri ah oo iskaa wax u qabsa bulshada ugu shaqayso nuur cadaawo baadow xogayaha arrimaha bulshada degmada beled xaawo oo xafiiskaasi cusub xariga ka jaray ayaa ugu horeynba goobta ka hadlay bulshadana baaq u diray arrimaha qayriga ah iyo micnaha arrimaha bulshada la shaqaysa aada ula shaqayso waxaan kaloo hadda rabaa haddii ilaa yidhaahdo dadka soomaaliyeed khaasatan dadka gobolkan u dhashay waxyaabaha electionka aad ku bixinaysaan doorashooyinka aad ku bixinaysaan oo micnaha bilaamicniga oo dhaqaalaha badan lagu bixinayo tanaa ka fiican oo waalidiinta loo sadaqeeyo waxbarashada lagu sameeyo isbitaallada lagu sameeyo masaajidda lagu dhiso madaarista dabaha garoobaha dadka curyaamiinta intaba muasasada u shaqaynaysa waxyaabaha marka lagu bixinaya electionka iyo doorashooyinka anaa xildhibaan ee dhulkan soo gado konton kun oo doolar lixdan kun oo doolar lagu bixinayo tanaa ka qayr badan insha allahu tacaala dhammaan waxaan rajaynayaa ummadda reer gado qayr bar iyo horumar ilaahay subxana wataala roob qayr qaban allah na siiyo abaarana allah naga soo baxsho insha allahu tacaala maanta farxad weyn baa inoo tahay inaan daah furno muasas salaam sidoo kale waxaa isaguna goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka gado ee hay-adda salaam relief foundation sheekh aadan axmed kaalmooy jasaakum allahu khayran waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa walaalaha qurba joog runtii aad iyo aad uga qayb qaata mashruucaani suurtageliyey maanta ay suurtagal tahay inaan walaalihii soomaaliyeed ee degmada baledxaaw ku dhaqnaa inaan la fadhinno mashruuciina aan u sheegayno inaan bulshada u khadmayno u adeegno muasasada salaam ma aha muasaso ama jarity ama ma aha mxuu organization isaga faa'iidaya ma aha waa mu'asasada dadka u faa'iidanayso qof kastaoo baahan noocay ahaataba baahid ha ahaatee inay u tagto ay doonaysa weyaan insha allah waxaan ka codsanayna dhammaan walaalaha goobjoogga halkaa noo ah maamulka noqdaan odayaasha dhaqanka dhallinyarta hooyooyinka dhammaan iyo culammadaba inayna barbar istaagaan ooy mu'asasada ay garab istaagaan baan ka codsanayn insha allahu tabaaraka wa tacala ay nala shaqeeyaan sidoo kale waxaa isaguna goobtaasi ka hadlay wakiilka soomaaliya ee hay-adda salaam relief foundation sheekh cabdirasaaq xaaji ibraahim muasasada waxay soo dhaweynaysaa cid walba oo bulshada wax u qabanaysa ama ha ada n g o caalami ha ahaada ama local ha ahaada way soo dhaweynaysaa inay la shaqaysa waxaa kaloo ay muasasada ballan qaadaysaa cid walba ama ha ada community ama ahaada maxay aheeda hay-ada ee local ama dad samafala ama dad waxhaysta in ay mu'asasada ay heegan u tahay awoodna u leedahay kafaa'ana u leedahay sidoo kale waxaa iyaguna goobtaasi ka hadlay qaar ka mid a bulshadii kasoo qayb gashay xarig jarka xafladda xafiiskaasi cusub ee hay-adda salaam relief foundation anaga waxaan wax ka ogaan ka markhaati kacayaa abaartii hore oo na soo martay wixii ay ka qabteen hogaaga qabaqabyaaladda iyo reeber baa waxaan samaystay iyo kooxdaas xaggay u gooday aan iska dhaafno iyadaa na anfacaysa aan isugu tagno waxaan leenahay waagii aan qabiil qabiilka isu haysanay waadna kaalmayn jirteen lashiikayaalkaad noo gedi jirteen sabanadaad noo gedi jirteen waxaan isku dhibaataynaad nagu kaalmayn jirteen qabiilba qabiil inuusan ka adkaanin baad ku dadaali jirteen waxaan idinkugu baaqaynaa saad shalay sharta noogu horseedeen maanta inaad khayrka u horseedaan oo wixii laga qaban lahaa deegaanka horumar ah intaba waxaan leenahay dadka soomaaliyeed oo muslimiinta ah oo ka soo jeeda deegaanada soomaaliya in ay ku darsadaan muasasadan alsalaam wixii ay heli karaan maxamuud maxamed sheekh maxamuud lafagari warbaahinta sta beled xaaw